ciidamada beledweyne ayaa gacanta kusoo dhigay ilaa toban qof oo lagu eedeynayo dil argagax leh oo loo adeegsaday baangad iyo mindiyo dilkan oo loo geystay nin dhalinyaro ah oo kamid ah wadayaasha mootobajaajka dhacdadani iyo halka uu maraya baaritaanka booliiska waxaa wariyaha v o e da uga waramay laba xidigle maxamed maxamuud rooble qoorsheel taliyaha saldhigga booliiska beledweyne falka dhacay wuxuu ahay falal argagax leh darwal mootobajaaj ayaa abaaro saddexdii habeennimo waxaa lagu dilay xaafadda buundaweyn intuu falkii galanay aan kuu sheeg waa soo qaqabanay haddana baaritaan bay ku jiraan inta uu kiisku ku caddaadanay maxkamad baa lagey doonaa doolay
marka falka dilka ah oo aad sheegtay oo loo geystay ninka mootobajaajlaha ah maxaa loo adeegsaday qaab noocee sidee baa loo dilay walaal waxaa loo adeegsaday tuurey tuurey iyo baangad ayaa loo adeegsaday falka noocaas oo ah
marka dilka dadka aa soo usoo qabateen meeqay tiradooda gaarayaan maxaase ma aragti inay ku lug leeyihiin oo caddeyn ood u hesheen waxaan dadka usoo qabanay aan kuu sheegay falkaas tiradooda oo markaas goobta ku sugnaayay amba aan kuu sheegay maalintii saarnaay mootada iyo habeenkii toban ruuxay ahaayeen intii aan kuu sheegay kiiskaas ku lug laheydna hadda way xirxiran tahay intaa ku lug lahaydna waa sii fasaxnay marka dilka ma maxaa loo loo aneyn karaa ma mootada bajaajka laga dhacayay ma arrimo kalaa jiro maxaa haddii aad baaritaan samaysay maxaa ku ogaatay arrimo kalaa loo aaneyna ku dhigiraa oo xagga dumarka xaggiisa
dhacdadan dadkii magaalada beledweyne aad ayay uga argagaxeen booliska baaritaanaad wadaan oo dadaas soo qabateen kiiska marka dad la dhihi karo aad ayuu ugu dhow yahay oo tobankaa qofoo aad haysaan ka mida ma jiraa a way jiraan a ayadana aan kuu sheegay ayadoo fagaaraha soo bandhigi doona si ummadii aan kuu sheegay igu qanacdo kiiskaa si uu boliiska gacanta ugu hayo marka ninka dilka loo geystay oo baangada iyo tooriyada lagu dilay namarada loo geystay iyo sidoo kale waxyaabo kaloo lagula dhaqmay haddii ay jiraan oo naa la wadaagi karta maya hadda ninkii waaba dhintay marxuumka waa dhintay lagu naxariisto dhib kaloo loo geystayna ma jiro naftiisa wax ka qaalisanaan loo geysanaan ma jiro naftii qaaliga aadaan meesha ku baxday
marka kan boolis ahaan magaalada falalkaasoo kale markay dhacaan baaritaanaad samaysaan natiijada ugu dambaysa maxay noqotaa natiijada ugu dambaysa waxay noqotaa booliisku wuxuu soo baaro wuxuu geeyaa maxkamadaha hadday mid hubna tahayna wuxuu geeyaa maxkamadda ciidamada hadday wax kale tihiin maxkamadda waxaan ku sheegay baaritaanka kadibna maxkamaddaa iskale markuu booliisku wuxuu kasoo gurgaaro maxkamadduu gudbiyaa go-aanka ugu dambaysa maxkamaddaa iskale
marka falka hadda ka dhacay magaalada oo loo adeegsaday toorida iyo baangada mid la mid ah intii aad xafiiska joogtay mala kulantay taliya
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa maxamed maxamuud rooble qoorsheel taliyaha saldhigga booliiska beledweyne waxa uu waramayey waryaheena xuseen xasan dhaqane